waxaan kuu sheegayaa arrin oon badda lagu arki jirin xiliyadan oo kale ayaa waxaan aragnay badiyo aad u kacsan oo mawjado waaweyn ay ka dhacayaan mawjadaha sida aad ka warhaysaan badan ilaahay waxa uu abuuray dhaqdhaqaaqay leedahay oo ma ahan sidii biyaha webiga oo kale maaha badweynta hindiya waxaa lagu yaqaanaa inay ay leeda mawjado ay leedahay macnaha oo waaweyn marka mawjadahaas mararka qaarkood aad bay xawligooda macnaha awoodooda u siyaadaa marka weliba waktiyada aan hadda aan ku xisaabtami jirnay oo xilliga badxiranka la yidhaahdo oo bilaha muxuu ahay luulio iyo agosto iyo meelahaas ayaan arki jirnay macnaha mawjadahan xooga leh laakiin waktiyadan oo kale ma arkin saas darteed dadku iyagoo kalluumaysigooda caadigahay ku jiray shalay badda galeen bal biyahaas ka waran iyaga siday u socdeen oo kale dhaqdhaqaaqooda biyuhu ma ahan biyo hadda si zaahida usoo baxay oo macnaha meelihii aay soo gaari jireen soo dhaafay ma ahan laakiin xilligaanan aan lagu garan jirin macnaha xilligaan oo kale lama arki jirin mawjadahan badda intaas inay gaaraan maxaa maxaa yeelay badda waktiyadii ay yareed ay joogtaa waktiyada hadda ay soo buuxinaysay oo wati badda sideeda waxawaay marna waxaa la yidhahdaa altamareya marna baastamareya waaye hadda xilliga baastamareyaha lagu jiraa baddu ay yareedaa lagu jiraa sidaas darteed dadku kalluumaysigooda caadiga ahay iyagoo ku jira ayay waxay ku waaberisteen badiyo aada u kacday oo markaasna mawjada oo meelihii badda laga soo geli jiray baddu waxay leedahay irda laga galay leedahay oo doonyo ay ka galaan markay ay xeebta ka dhaqaaqaan irda laga galay leedahay meel walba badda lagama geli karo marka meelaha qaarkood waktiyada mawjadu ay adkaato waa xirmaan meelo gaar ah oo dadka kalluumaysada aada u yaqaanaan oo ay kasoo galaana jirta marka ay soo gelayeen waktiyadii ayagoo markii hore caadi caadi ahaan u galay soo noqodkiina badda isbedeshay ayaa waxaa dhacday laba doon oo doonyaha xeebta liida ka shaqa tegay kamid ah oo mid midna ay tahay sideed iyo bar noocyadan walbaha loo yaqaano midna ay tahay noocyadan todoba mitir oo faarboortaha loo yaqaano labadiiba xiliyo kala duwanay soo gelitaanka ay kasoo gelayeen iridda ay kasoo gelayeen mawjad xoog loo ku heshay mawjadaasaa marka ku dabooshay oo kudum kusoo duntay sidaa darteed way qallibantay baday ay ku dhacday meel aan looga gurma karana maahan doonyo badanaa loo diray la damcay in looga soo gurmado balse mawjada badda oo ka awood badatay ayaan loo gaari waayey ilaahay mahadiis laakiin dadkii way noo soo badbaadeen arrintan waa arrin lama filaan ah badan sideedaba awoodeedu waa awood iska baaxad weyn oo ilaahay ogyahay oo ilaahay uun xakamay karo cid hadda oo macnaha loo sheeganayo oo leeyahay badishaa nagu soo fatahda aysan jirin balse xiliyo iyo waktiyo lagu xisaabtamay lahaan jirtay sidaa darteed macnaha filashawaagana dhibka macnaha dadka welwel welwel ka qabaan